بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد waxaan kusoo jirnay kitaabkii ahaa manhaj الsaalikiin sheekh cabdiraxmaan الnaasir الsacdi raximah اllah gaar ahaan kitaabu الzakaa waxaan soo qaadanay darsigii inoogu dambeeyey wuxuu ku saabsanaa amaanta yani zakadoodu waxay noqonayso qaala اlmualifu raximah اllah waama curuud الtijaaraةi wahiya kul ma ucidda lilbayci wالshiraaءi liأjli الribxi fainahu yuqawamu إida xaala alxawlu biاlaxadi lilmasaakiin min dahabi aw fida wayajibu fiihi rubc cushur wuxuu sheekhu yihi waama curuud tijaara yani waxaa loo yaqaano curuud tijaarada waxaa loo yaqaano wahiya curuud tijaaradu kullu maa ucidda waa wax kastoo loo diyaari lilbayci waashiraac in markaa la iibiyo waxaan lagu soo bedelo liajli ribxi si markaasi looga helo faaiido si faa'iido looga helo liajli ribxi fainahu yuqawamu waa la qiimaynayaa waxaa la qiimaynayaa idaa kaana idaa xaala alxawlu markuu xawlku soo wareegaa la qiimaynayaa waxaa lagu qiimaynayaa bilaxadi waxa u nasiib badan lilmasaakiini masaakiinta oo muxuu yahay min dahabin dahab ah aw fidata ama fida ah wayajibu fiihi waxaa waajibaya rubc cushur rubc cushur baa markaasi yani ka waajibaya halkan wuxuu ka warramayaa sheekhu waxaa loo yaqaano curuud tijaara curuud tijaara yani lafdiga alcuruud xagga luqada waa jamcu cardin biiskaani ra jamcu cardin waxaan la yidhaahdaa cd dahab wاlfida min alamwaal wixii ka soo haray dahabka iyo fidada oo xoolaha ah ayaa markaasi curuudda la yidhaahdaa jamcu cardin biiskaani ra wahuwa maa cada adahab wاlfida min alamwaal xaggaasi waa xagga luqada weeye xagga sharcigu waxaa loo yaqaano yani curuud tijaara sheekha inoo sheegay oo wuxuu inoogu sheegay kul maa ucidda lilbayci wاshiraaء liأjli الribxi waa wixii markaasi loo diyaariyey beyc iyo shire yani markaasi si markaa wax looga faa'iido kaasaa la yidhaahdaa curuudu tijaara yani zakada laga bixinayo culimmadu waa isku khilaafsan yihiin ilaa laba qowl ayay markaa ka leeyihiin xoolo yani tijaarada qofku wuxuu ka ganacsanayo zake ma ka bixinaya mase kama bixinayo laba qowl ayay culimmadu isugu khilaafsan yihiin qowlka koowaad wuxuu odhanayaa curuud tijaara yani waa laga bixinayaa yani zakadii zakadii waa laga bixinayaa waxaana ku tegey yani jumhuurulculamaa baa ku tegey in zake laga bixinayo curuudu tijaara yani qofku waxaan u ka ganacsanaya waxay doonaan ha ahaadaan waxay doonaan ha ahaadaan wax kastoo laga ganacsado yani markaasi oo qofku ugu talagalay beec iyo shiro inuu sii iibiyo wax ku soo iibiyo sidaa yani qaab noocaasa ganacsiga waa la garanayaae yani zaka ka waajibaysa waana qowlka jumhuurculamaa siay ku tageen weeye qaarkood waxaa laga soo naqliyey ijmac bayba soo naqliyeenba qaarkood waxay dhan waaba lagu ijmaacsan yahay in markaasi zake laga qaadayo waxayna u deliishadeen in zake laga qaadayo curuudu tijaaraha adilada caamka ah uu ka mid yahay qowluhu tacaala yaa ayuha aladiina aamanuu anfiquu min ayibaati ma kasabtum maa kasabtum yani waxa aad kasbateen oo shaqaysateen imaam bukhaari kitaabkiisa saxiixa ah wuxuu baabaystay baabu sadaqati اlkasbi wاtijaara yani zakadii laga bixinayey waxa la kasbado oo qof markaa uu soo shaqaysto inuu zake ka bixinayo axaadiidta loo deliishanayo curuud tijaara in zake laga bixinayo waxaa ka mid ah xadiidkii yani xadiiu mucaad nabigu sal اllahu alay slam markuu u diray yaman waxaa ka mid ahaa hadalladii nebigu ku yidhi calayh salaatu wasalaam aclimhum ana allah iftarada calayhim sadaqatan min amwaalihim waxaad u sheegtaa sadaqo ilahay inuu ku waajibiyey sadaqo yacni xoolahooda marka sadaqa min amwaalihim waxaa soo gudagelaya xoolihii o dhan min amwaalihim xoolihii o dhan baa soo gudagelaya waxay doonaan ha ahaadaane ama tijaaro ha noqote ama wax kale ha noqotee in laga qaadayo zako ayuu markaa nebigu u sheegay sal allahu alayh wasalam xadiidkaasna markaasi yani waa laga qaadanaya axaadiis kaloo kuso arorta waa jira laakiin yani waa axaadiis daciifa weeyaan kadalika waxay u deliishadeen culimada xadiidkii inama alacmaalu biاniyaat inama alacmaalu binniyaat ayay u deliishadeen oo waxay uga deliishanayaan yani qofku hadduu mar niyaystay xoolahan inuu tijaaro ku sameeyo oo niyadda sidaa ay ahayd yani zaka lagu yeelanaya qofkii zaka lagu yeelanaya kadalika xadiidkii nebigu sal allahu alay wasalam markuu diray raggii zakada soo qaadayey dhowr nin baa laga soo yani laga soo cabasho ka timid khaalid baa ka mid ahaa nebigu wuxuu yidhi sal allahu alay wasalam waama khaalid fainakum tadlimuuna khaalidan khaalid waa dulminaysaan idinku maxaa yeele qad ixtabasa adrucahu wactaadahu fii sabiili illah wixii uu hayey isagu yani markaasi wuu waqaf buu ka dhigay marka halkaasi waxaa laga fahmayaa yani inay ayagu u malaynayeen in markaasi zake laga qaadayo fakaanahum danuu annaha litijaara alaabtan uu hayo khaalid inay tahay tijaaro inuu u diyaarsaday bay u malaynayeen saasay zakada u weydiiyeen halkaa marka waxaa laga fahmayaa in markaasi tijaaradii zake laga qaadayo aahaar fara badan oo asxaabta laga wariyey yani markaasi ayada lafteeda waa loo deliishanayaa ibnu cumar oo kale aar yani ka asaxay imaam shaafici uu soo wariyey iyo cabdirazaq sancaani laysa fi lcuruudi zakaatu ila ma kana litijaara yani curuuddu yani zako laga qaadi mayo ilaa wixii tijaara ah mooyaane kadalika cumar ibnu cabdilcaziiz alkhaliifaة اraashida yani ninkii la odhan jiray zurayq ayaa wuxuu u diray wuxuu yidhi اndur maa mara bika min almuslimiin fakhud mima dahara min amwaalihim mima yudiiruuna min atijaaraat min kuli arbaciina dinaara diinaaran yani waxaad eegtaa buu yidhi muslimiinta ku soo maraya amwaashooda marka ay markaasi tijaarada ah oo ay ka ganacsanayaan waxaad ka qaaddaa min kuli arbaciina dinaaran dinaaran ka qaad kadalika waxaa loo deliishaday in yani laga qaadayo curuudu tijaara zake in laga qaadayo qiyaaska loo deliishaday qiyaaska ayaa loo deliishaday oo sida ashyaada kaleba lacagaha iyo xoolaha iyo markaa zuruucdaba zake looga qaadayo kadalika curuud tijaarana waa maal la doonaya inuu kordho oo ziyaado oo bato marka maadaama kuwa uu shabahayo qiyaasan calaa haaulaa kuwaas iyadoo looga qiyaasanayo zakadii waa laga qaadayaa marka yani adiladaasoo dhan waxaa loo deliishanayaa aahaarta iyo adiladan soo sheegnay in markaa curuudu tijaara zake laga qaadayo ayaa loo deliishanayaa qaarkood ijmac bay ku soo naqliyeen laakiin ijmaacaas xoogaa yani nadar baa ku sugan ibnmundir sheekha la yidhaahdo kadalika yani abu cubayd iyo jamaaco kale waxay ka soo naqliyeen ijmac laakiin ijmaacaasi yani nadar baa ku sugan kaasi waa qowlka koowaad weeye oo markaa zakadii in laga qaadayo curuudu tijaara qowlka labaad waxaa weeyaan wax zaka laga qaadi mayo curuudu tijaara wax zaka laga qaadi mayo qowlkaasi culimmada ku tagtay awalan waa madhab aahiriya nimanka daahiriyada la yidhaahdo oo ibnu xasmi iyo daawuud daahiri ay hogaaminayaan madhabkoodu waxaa weeye inaan wax zaka laga qaadin waxaa kaloo madhabkoodaa maray sheekha loo yaqaano shawkani maxamed ibnu cali ashawkani oo yemaniga ah madhabkaasuu maray kadalika sheekh maxamed sidiiq xasan khan kadalika sheekh albani wuxuu qabaa inaan wax zaka laga qaadayn curuudu tijaara adilada deliishadeen waxaa ka mid ah xadiidka imaamu albukhaari muslim ay wariyeen laysa calaa muslimin fii cabdihi walaa farasihi sadaqa yacni qofka muslimkaa addoonkiisa iyo faraskiisa wax sadaqaa ama wax zakaa laga qaadi mayo xadiidkaasi way deliishadeen ayib oo waxay yidhahdeen daahirku wuxuu tusinayaa in markaasi tijaaradii yani ashyaadaasi yani faraskii iyo hadduu qofku xataa ka ganacsanayo fardihii ama tijaaro ha ahaadaan ama yaysan ahaanin inaan zake laga qaadayn baa markaasi laga qaadanaya daahirkaas waxay kaloo deliishadeen waxay yidhahdeen qofka muslimka maalkiisu yani asal ahaan yani waa xaaraam in markaas dadka xoolahooda asalku waxa weeyaan inay xaaraam iyo inaysan bannaanayn qof xoolihiisa ina iska qaato ilaa bidaliil in loo helo mooyaane daliilna looma hayo mar haddaan daliil loo haynin asalkii baa lagu sugnaanaya xurmada ahaa waxba laga qaadi mayo marka adilo kalena way deliishadeen oo ay ka mid tahay yaa macshar atujaar ina baycakum haada yakhliطuhu laqwun waxilfun waxaliifun fashuubuuhu bisadaqة aw bishayin min asadaqة xadiidkaas oo markaasi imaam axmed soo saaray oo xadiis saxiixa ah yani ibnu xasmi aلظaahiri wuxuu leeyahay xadiisku wuxuu tilmaamaya nebigu wuxuu yidhi nimanka ganacsada ayuu la hadlayaa beyciina iyo iibkiina waxaa ku dhex darma oo soo dhex gala laqwi hadal xun iyo dhaar baa soo dhex gasha ee waxaad ku baraxdaan ood ku yani ku dartaan beeciina yani sadaqo iyo zako ama wax ka mida sadaqada ibnu xasmi aلظaahiri wuxuu yidhi fahaadihi sadaqaة mafruudaة غayru maxduuda waa sadaqo farada laakiin aan la xadidinoo yani aan loo yeelin yani qadar mucayan ah laakiin qofku wuxuu bixin karaa asaga wuxuu bixina yani waxa u bannaan inuu bixiyo wixii naftiisu ay raalli ku tahay waxa laazim ku ah yani ma ahan almuhim yani ashyaadaas yani adiladaas ayay markaa u deliishadeen laakiin culimmadu yani sida kale ayay u badan yihiin saan soo sheegna waa madhab jumhuur ahlicilmi bal qaarkood yani ijmac bay xikaayoodeen in markaasi laga qaadayo yani nusuustuna yani waa u badan tahay marka masaladaasuu sheekhu marka inoo sheegaya oo ku saabsan yani tijaarada yani zakada laga qaadayo sheekhu wuxuu yidhi waama curuudu tijaarati wahiya curuudu tijaara kulu maa ucidda wax kastoo loo diyaariyey wey lilbayci in beec iyo washira in la iibiyo lasoo iibiyo liajli ribxi si wax looga faa'iido yani kaasaa la yidhahdaa curuudu tijaara fainahu yuqawamu waa la qiimaynayaa fainahu yuqawamu shaygaa lasoo sheegay madkuurka waa la qiimaynayaa goorma idaa xaala alxawlu sanadku markuu soo wareego ayaa la qiimaynayaa waxaa lagu qiimaynayaa bilaxadi lilmasaakiin masaakiinta waxa u faa'iida badan ka u faa'iida badan oo ah min dahabin aw fida dahab ama fida lagu qiimaynayaa ayib yani waxaa lagu yani qofkan xoolahan uu haysto meheradan uu haysto ayuu alaabta markaasi qiimaha ay joogaan qiimihii ku soo iibiyey maahan qiimaha markan uu asagu siinayo ayuu ku qiimaynayaa shay kastaba qiimahaasaa marka la eegaya inta uu gaaro inta ula ekaadaa la eegayaa haddii uu gaaro yani dahab baa lagu qiimayni ama fidaa lagu qiimaynaya hadba midka yani u faa'iida badan dadka masaakiinta ah marka la qiimeeyo haddii uu gaaro qadarkii dahabka uu ku sakagoyn jiray oo sideed boqol iyo konton sideed siddeetan iyo shan garaam haddii markii la qiimeeyo dukaanka alaabta taal haddii uu la ekaado siddeetan iyo shan garaam dahaba wax gooya hadduu noqdo qiimihii zaka markaa lagu yeelanaya ama haddii fida lagu qiimeeyo shan boqol sagaashan iyo shan garaam oo fido ah qiimaheeda hadduu dukaankii wixii ka soo baxay yani uu noqdo yani markaasi zaka laga qaadaya waxaan laga qaadaya rubcu cushur baa laga qaadaya rubcu cushur afartan baa loo qaybinaya waxaas arbiciin baa loo qaybinaya afar toban lagu dhuftay waa afartan afartankaasaa loo qaybinayaa wixii soo baxa ayuu markaas siinaya masaakiinta oo markaa u dhiibayaa marka fainahu yuqawamu waa la qiimaynayaa idaa xaala alxawlu xawlku markuu soo wareego bilaxadi lilmasaakiini kan masaakiinta u dheef badan markii dahabka lagu qiimeeyo haddii wax badan soo baxayaan dahab baa lagu qiimaynayaa oo fidadu ay yaraanayso haddii fido lagu qiimeeyo haddii xoolaha soo baxay hadday badnaanayaan oo dahabku ay ku yar yihiinna fidaa lagu qiimaynayaa hadba waxaa la eegayaa masaakiinta maxaa u nasiib badan baa la eegayaa ayib marka dahab ama fido wayajibu fiihi waxaa waajibaya rub cushur yani rub cushur baa markaa ka waajibaya ayib waman kaana lahu daynun qofkay u sugnaatay dayn wa maalun maal uu u sugnaaday maalkaasoo laa yarjuu wujuudahu yani uusan rajaynayn helitaankiisa kaladii calaa mumaatirin waa daynkii lagu lahaa qof dadka meerimeerinaya aw mucsirin midaan waxba haysan daynkii lagu lahaa weeye laa wafaaa lahu mucsirkaasoo laa wafaaa lahu wuxuu ku oofiye aan haysan falaa zakaata fiihi wax zakaa lagu yeelan mayo wailaa fa fiihi zakaatu markaa zakaa lagu yeelanaya halkan wuxuu ka hadlayaa sheekhu yani masalada ay culimmadu yidhaahdaan zakaat duyuun duyuunta iyo deymaha zakadooda oo qofkii daynna wuu yeelan karaa daynna waa lagu yeelan karaa marse hadday tahay qofkii markii xawlku uu soo wareego taajirka ahaa haddii daymana ay ka maqan yihiin daymana lagu leeyahay see buu markaa xoolihii oga zakaynayaa sheekhu marka wuxuu inoo sheegayaa hadduu asagu zake cid ku leeyahay cid buu zake ku leeyahay labaa loo kala qaadayaa ciddaa zakada uu ku leeyahay in uu yahay yacnii xoolo markaas cidda uu ku leeyahay uu ka heli karo oo hadduu yahay hebeloo xoolihii aan kugu lahaa isii uu siin karo xaalku noocaasoo kale hadduu yahay maalkaasi wuxuu ka dhigan yahay maal asaga uu haystoo kale ayuu ka dhigan yahay yacni ninkan xoolaha uu ku leeyahay waa nin xoolo haysta hadduu yihahdo xoolihii aan kugu lahaa isii wuu siin karaa fii ayi waqtin sawaadix maa markaasoo kale yani xoolaha ninkaas uu ku leeyahay zakadii asagaa ka bixinaya maca kuwaasuu ku daraya akadii yani wixi o dhan uu ka bixinaya ayib haddii laakiin leanna wuxuu awoodi karaa intuu ka soo qaato inuu markaa zakadii bixiyo wuu awoodi karaa ninkana waa u ogolyahay ooma diidana waana nin awoodi kara inuu bixiyo taas waa xaalad xaalad labaad waxaa weeye qofkan xoolaha uu ku leeyahay waa nin mumaail ah waa nin meermeerinaya xoolii wuu hayaa ninkani laakiin waa nin aan doonayn zakadii inuu bixiyo xoolihii inuu bixiyaba ninkan xoolaha lagu leeyahay xoolo wuu haystaa laakiin qofkan daynta kule inuu siiyo ma doonayo wuu ballaminayaa wakti hebel i imow waa u jaraya yani ma siinayo wahaakada mumaail baa la yidhaahdaa mumaail ayib ama qofka zakada xoolaha uu ku leeyahay waa qof faqiir waxba aan haysan ma diidana inuu bixiyana waa doonayaa laakiin markaa xoolihii ma hayo maxaa la samaynayaa qofkaasi xoolaha ka maqan akadii yani qofkaas xoolaha ka maqan sakadii xoolahaas lagu yeelan mayo leanna waxay ka dhigan tahay xoolaha inuusan ahayn bay ka dhigan tahay gacan kuma haya isagu nin mumaail ah oo meermeerinaya xoolihii gacanta ku haya ama ninaan waxbaba hayn baa gacanta ku haya maba hayaba marka mulkigiisa kaanahu inaysan mulkigiisa ku jirin oo kale ayaa laga soo qaadayaa walow xoolaha haba bataane qofkan akada le markaasi qofkan xoolaha leh oo maaliga ah yani akadii ku waajibi mayso akadii markaasi ku waajibi mayso ibnu taymiya raximah ullah wuxuu odhanayaa isagoo markaa masalada tilmaamaya hadda aan sheegayno akada daynta yani qofku hadduu yani dayn ay ka maqan tahay culimada qaar waxay leeyihiin markii zakadaas dayntaas uu qofkaasi helo oo ka soo qaato qofka uu ku lahaa walow toban sano ha ka maqnaadaan xoolahaasi markaas uu gacanta ku dhigo ayuu wax alla wixii sanawaadoo tegey ka bixinayaa wax alla wixii sanawaadoo tegey hadduu labaatan sana daynta ay ka maqnayd labaatankii sana wuxuu bixinayaa marka gacanta uu ku dhigo xoolahaas sidaasi yani waxaa maraya yani asxaabta qaybo ka mid ah sida cali bn abi aalib ibn cabaas ayaa sidaa ku tegey oo waxay dhahen yusakiihi idaa qabidahu limaa madaa min asiniin wax alla wixii tegey markaasuu bixinaya madaahibta qaar ka midana sida madhabka imaam maalik yani wuxuu odhanayaa xoolaha marka uu helo hal sanoo ka mida ayuu bixinayaa zakadii labaatan sano ayay xoolaha ka maqnaayeen hal sanoo ka mida ayuu zakadii bixinayaa sidaa waxaa odhanaya imaamu maalik raximah ullah imaam abi xaniifa isagu wuxuu odhanayaa sanawaadkii lagu lahaa sanawaadkii ay xoolaha ka maqnaayeen wax zake ah ka bixin mayo wax zake oo lagu yeelanayo may jirto aqwaashaasi kadib ibnu taymiya wuxuu yidhi wa aqrabu laqwaali aqwaashaasi midka xaq ugu dhowaanshaha badan waxaa weeye qowlu man laa yuujibu fiihi shayan bixaalin qowlka odhanaya waxba lagu yeelan mayo qofkaas markuu xoolihii soo qaato ayib xataa yaxuula alxawl xilligaa uu soo qaato waxba ku waajibi mayaane markuu sanad soo wareego markaa unbuu bixinayaa zakadii hal zako oo yani sanadkaa markaa u soo wareegay ah qowlkaas aqrab alaqwaal ah aw yuujibu fiihi zakaata waaxida cinda alqabdi ama qowlka odhanaya yani hal sano waa qowlka imaam maalik weeyaane xoolihii muddada dheer ka maqnaa markuu helo hal sanuu ka bixinayaa labadaa qowl ayaa markaas la odhan karaa waa aqrab alaqwaal in la yidhahdo waxba ka bixin maye markuu asagoo gacanta ku dhigo sanadka ugu horreeya o u soo wareega ayuu ka bilaabayaa zakadii iyo in la yidhaahdo maya maadaama muddo dheer ay ka maqnayd marka gacanta uu ku dhigo hal sanuu ka bixinayaa markaa wixii ka dambeeyana asagay dee markaa zakadii ku waajibaysaa leanna asagaa maalka gacanta ku haya marka labadaa qowl ayaa la odhan karaa waa aqrabu alaqwaal caaisha radia allaahu canha waxay tidhi laysa fi ddayni zakaatun xataa yaqbidah yani akada kaa daynta kaa maqan wax zakaa lagu yeelan mayo ilaa qofka uu gacanta asagu kaga dhigayo oo xoolihii gacanta u soo gelayaan marka madaahibtaas ayay markaa culimadu isugu khilaafsan yihin ibnu taymiyana saasuu ku sheegay aqrab alaqwaal inuu yahay ayib qofkii haddii asagii wax dayn lagu leeyahay ka war xoolo wuu haystaa daynna waa lagu leeyahay tii hore waxay ahayd asagay dayn ka maqanta hadda laakiin waa cagsigo asagii baa dayn lagu leehay xoolana wuu haystaa wakhtigii zakadana waa la gaaray arrinku see noqonayaa waxay culimmadu leeyihiin yani wuxuu eegayaa daynta lagu leeyahay iyo xoolaha uu haysto haddii nisaabkii ay ka nuqsaaminayaan nisaabkii ay ku waajibay sekadu haddii dayntan ay nuqsaaminayso waxa zaka markaa ku waajibi mayso dayntii uu bixinayaa waxa soo haruu eegayaa waxa soo haray haddii nisaab nisaabka hadduu gaaro zakadii wuu ka bixinayaa laakiin haddii nisaabkii uusan gaarin wax zaka ka bixin mayo soo waadix maaha marka dayntaasi way nuqsaaminaysaa laakiin dayn baa lagu leeyahay xoolana wuu haystaa markuu dayntaa bixiyo nisaabka isma dhimayo zakadii marka waa lagu yeelanayaa oo zakadii markaa wuu bixinayaa marka mar kasta waxaa la eegayaa daynta lagu leeyahay iyo zakadu inta isu yihiin baa la eegayaa nisaabkii haddii ay hoos oga dhacayso marka daynta la bixiyo waxba lagu yeelan mayo walow marka horeba xoolihiisu yani ha badnaadaane laakiin haddii marka uu bixiyo dayntan yani zakadii nisaabka ay gaarayso xoolihii nisaab ay gaarayaan zakadii markaas wuu bixinayaa marka daynta qofka marka lagu yeesho iyo marka uu yeeshoba arrinku saasuu noqonayaa wuxuu sheekhu yidhi waman kaana lahu daynun qofka dayn leh dayn ay u sugnaatay cid kaluu ku leeyahay iyo wa maalun maalkaasoo laa yarjuu wujuudahu uusan rajaynayn inuu helo wadaalika ka dayni oo kale weeye daynkii alkaa'ini cala almumaaili qofkii mumaailka ahaa oo qofka meermeerinayey lagu lahaa aw mucsirin ama daynkii lagu lahaa weeye qofkii mucsirka ahaayo waxba aan haysan ayib laa wafaaa lahu mucsirkaasoo wuxuu isaga bixiyo dayntii aan haysan falaa zakaata fiihi wax zakaa markaas lagu yeelan mayo wailaa haddii markaasi qofka zakada uu ku leeyahay uu yahay qof xoolo haysta oo awoodi kara xoolihii inuu bixiyo mumaailna uusan ahayn fa fiihi zakaatu markaa zakadii waa lagu yeelan oo markaa wuu bixinayaa ayb wayajib اlإkhraaجu waxaa waajiba ikhraaج in la bixiyo min wasaط اlmaal maalka kiisa dhexdhexaadka in la bixiyo ayaa waajib ah walaa yujزiء min aladwani yani kii ugu hooseeyey ma gudayo walaa yalzamu alkhiyaaru khiyaarna ma laazimayo yani xoolaha kuwooda wanwanaagsan inuu bixiyana ma laazimayo ilaa an yashaaءa rabbuhu ninka xoolaha leh asagu inuu doono mooyaane halkan sheekh wuxuu inoo sheegayaa yani xoolaha zakada la bixinayo nooca la bixinayo waa noocee ila xoolihii waa fara badan waxay isugu jiraan kuwo wan wanaagsan kuwa dhexdhexaad ah kuwo lita isugu jiraan kuwee la bixinaya zakadii dadka xoolihii way jecel yihiin waa in loo cayimaa haddii aan loo cayimin qof kastaba kuwa liitu iska bixinayaa tii buu sheekhu inoo sheegayaa oo wuxuu leeyahay waxaa la bixinayaa kuwa wasadka ah dhexdhexaadka la bixinayaa kuwa ugu liitana la bixin mayo oo ma gudayo kuwa ugu fiicanna yani ma laazimayo ee kuwa dhexdhexaadka ah waxaana tusinaya labaduba yani markaas kuwa ugu liita inaan la bixinaynin yani horuu sheekhu inoogu soo sheegay walaa yukhraju fi sadaqati harimatun xadiidkii walaa yukhraju fi sadaqati harimatun walaa daatu cawaar la bixin mayo zakadii midii weynaatay la bixin mayo kadalika midii neefkii ceebaysnana la bixin mayo labadaa midna la bixin mayo taas waa midda ku saabsan inaan la bixinaynin kuwa ugu liita kuwa ugu wanaagsan inaan la bixinayna waxaa tusinaya xadiidkii mucaad nebigu wuxuu ku yidhi sal allahu alay wasalam faiyaaka wa karaa'ima amwaalihim waxaan kaaga digayaa waxaan u kala digayaa adiga iyo xoolahooda kuwooda ugu wan wanaagsan ha ka qaadin yani kuwa ugu wan wanaagsan yani neefka islahaayeen suuqa hadda gee sayladda gee oo soo iibi iyo neefka ay maalayeen iyo kii a islahaayeen aad qalatid soo waadix maahan kuwa noocaasa ha ka qaadina ee kuwa dhexdhexaadkaa kuwa liitana aan ahayn kuwa ugu wanaagsanna aan ahayn kuwaasaa marka laga qaadaya ilahna wuxuu yidhi walaa tayamamu alkhabiia minhu tunfiquuna walastum biaakhidiihi ila an tuqmiduu fiihi yani ha u qasdina midka liita midka liita ha u qasdina oo markaasi ka mid ah ashyaadii la bixinayey walastum biaakhidiihi shay adiguba aadan qaadateen haddii lagu siiyo dadka ha siin marka waxaa weeyaan wasadkaasaa la bixinayaa wayajib ikhraaju ikhraaj baa waajibaya in la bixiyo min wasط اlmaali xoolaha kuwooda waska dhexdhexaadkaa ayaa markaa waajibaya walaa yujziu ma gudayo min aladwani kii ugu hooseeyey waa ismu tafdiil weeye kii ugu hooseeyey la bixin mayo ayb walaa yalzamu ma laazimayo alkhiyaaru kii ugu wanaagsanaana ma laazimayo oo la odhan mayo qofkii ilaa ilaa waa inaad bixisaa nooca ugu wanaagsan neefka ugu wanaagsan la odhan mayo ilaa an yashaaءa rabbuhu inuu doono rabbuhu ay saaxibuhu saaxib ulmaal hadduu yidhahdo waxaan bixinayaa xoolahayga kuwa ugu wan wanaagsan marka waa laga aqbalaya soo waadix maaha ilah wuxuu qur-aanka inoogu sheegay lan tanaaluu lbira xataa tunfiquu mima tuxibuun yani biriga iyo samafalka ma gaaraysaan ilaa aad bixisaan yani xoolihiina kuwa aad jeceshihiin soo waadix maaha marka abu alxa saxaabigii ansaariga ahaa rasuulka intuu u yimi markay aayadda soo degtay ayaa wuxuu yihi rasuul allahu xoolahayga waxaan ugu jeclahay beertayda la yidhahda bayruuxa ayaan ugu jeclahay beertaasaan sadaqaystay buu yidhi beertaas waa iga sadaqo ayuu yidhi nabigu wuxuu ku yidhi sal allau alay slam aqaaribta iyo qaraabadaada ku sadaqayso halkaa marka waxaa laga qaadanayaa xoolaha ugu wanaagsan qofku inuu bixin karo hadduu asagu yani ay xaggiisa ka soo fusho inay bannaan tahay baa laga qaadanaya laanna qofku asagaa wanaag iyo ajar ku doonaya hadduu wax sii horumarsado yani wanaaggaas wuu helaya ayb laakiin lagu khasmayo lagu laazimayo wa fii xadiidi abi hurayrata marfuucan wa fi rikaazi اlkhumus muttafaqu calayh waxaa ku sugnaa xadiikii xadiidkii imaamu bukhaari iyo muslim ay soo wariyeen yani abi hurayra ay ka soo wariyeen waxaa ku sugnaa wa fi rikaazi alkhumus rikaaskii buu ku sugan yahay alkhumusu khumus rikaasku muxuu yahay rikaasku yani waa min rakaza yani yani waa shayga dhulka ku qarsoon baa la yidhaha rikaaska waxaa dhul ku qarsoon almaalu almadfuun fi اlardi maalka dhulka ku yani qarsoon ayaa rikaas la yidhaahdaa xagga sharciga waxaa loo yaqaana xagga luqada waa kaas wey almaalu almadfuunu fi اlardi ayaa rikaas ayaa la yidhaahdaa xagga sharciga waa almaalu aljaahiliyu almadfuun xilligii jaahiliga maalkii la aasay oo la qariyey kaasaa la yidhahdaa rikaas ayib rikaasku yani waa xoolihii dadkii hore ay intay meel ku aaseen ay isaga tageen oo qof xilli dambe yimid u helay kaasaa rikaas la yidhaahdaa marka maalkaasi qofku hadduu helo shan intuu u qaybiyo ayuu meel ka mida bixinayaa oo asagu xawl loo sharin mayo xawaalaanu xawl asaga loo sharin mayo annaga hore usoo sheegnay yani ashyaada aan xawlka loo sharin inuu usoo wareego waa soo marnay rikaaskaa ka mida marka rikaaska ayaa ka mida rikaaskaas yani maalintaa uu helo shan buu u qaybinayaa yani markaasi meel ka miduu bixinaya xaggee lagu bixinaya culimada waa isu khilaafeen meesha lagu bixinayo qaar waxay leeyihiin yani waa fay waa fay oo kale meelihii fayga lagu bixin jiray yani ma afaa allahu calىa rasuulihi min ahli اlqura falilaahi walirasuuli walidi اlqurba walyataama wاlmasaakin wabni اsabiil meelahaasaa lagu bixinaya khumuskaasi qaarna waxay leeyn may waxaa lagu bixinayaa meelihii yani markaasi haniimada waaclamuu ana maa hanimtu min shayin faana lilahi khumusah walirasuuli walidi lqurba ila aakhir aaya culamada qaar ka mida waxay leeyihiin maya yani waxaa ka ijtihaadaya ninka muslimiinta u talinaya ayaa markaasi meesha u arko inay maslaxaddu ku sugan tahay buu ku bixinaya isagaa loo dhiibaya qofkana markuu soo helo rikaaskaas yani shan meelood buu u qaybinaya meel ka mida ayaa wuxuu u dhiibaya ninkii muslimiinta u talinaya wuxuu odhanaya xoolahan aan soo helaye khumuskii wakaas asagu marka meeshuu doono ha ku bixiyo soo waadix ma asagaa marka u eegaya meesha u maslaxo badan saasoo culimada qaarkoodna ay leeyihiin haddaba marka asagu yani aqsaam buu yeelanaya asaga laftiisu maalkaas la helay ay aqsaam yeelanaya mar kastaba ma noqonayo rikaas ma noqonayo markas xaalad kasta rikaas ma noqonayo rikaasku wuxuu noqonayaa yani markii yani la ogaado inuu yahay maal ay aaseen dadkii hore oo markaasi ay ka tageen waxaan lagu garan bay culimmadu yidhaahdeen calaamaadka ku yaal baa la eegaya lanna yani waxaa la sameeyaa oo ay samayn jireen yani amwaashay isticmaalayaan oo maalan yani inay ku sawiraan nimanka boqoradooda ah sawiradooda ama magacyahooda ama calaamaadka iyo shacaaraadka ay leeyihiin inay ku qoraan ashyaada noocaasa lagu ogaan karaa marka inuu yahay waxay aaseen gaaladii hore sowaadix maaha gaaladii hore inay aaseen waxa lagu ogaanayaa calaamaadka la socda inuu maalan ku qoran yahay magacyadoodii nimankii boqoradooda ahaa magacyahoodii yani calaamad ayaga lagu yaqaanay sida maalan calaamadan oo kale calaamaddan yani saliibka iyo calaamaad la mid ah oo markaa lagu garanayo in markaasi calaamaadkoodu ay yihiin nimankii boqoradooda ah magacyahoodii sawiradoodii wahaakada ayb laakiin haddii laga waayo wax calaamad ah ama calaamadihii waxaa ku qoran muslimiinta lagu yaqaanay sida waxaa ku qoran nebi maxamed sal ly slam magaciisaa ku qoran ama khulafadii khulafaa urashidiin magacyahoodii baa ku qoran ama yani ashyaa kale oo tusinaya in ay markaa muslimiin xoolahani leeyihiin ayaa ku qoran xaalka noocaasa marka wuxuu noqonayaa luqata waxa la yidhaahdo rikaas ma noqonayo markaa xoola muslimiin buu noqday soo waadix maaha markaas ma noqonayo rikaas wuxuu noqonaya luqatuu noqonaya luqataduna axkaam gaaray leedahay oo kitaab ulbuyuuc ayuu sheekhu yani ku keeni doonaa soo waadix maaha yani wixii baa la kala qaadayaa waxaan la helay baa la kala qaadayaa marka waxaa ka mid a axkaamta ay yeelanayso haddii markaa qofka uu maal helo yani marka inuu baafiyo ilaa sanad muddo sanad ah inuu baafiyo soo waadix maaha marka axkaam gaar ayuu marka rikaas ayuu yeelanaya luqatadu ayay yeelanaysaa haddii marka yani laga helo calaamadihii muslimiinta lagu yaqaanay iyo magacyihii lagu yaqaanay iyo wa kaloo haddii wax kaloo lagu aqoonsado haddii laga helo ama daartii muslimiinta laga helo yani arrimahaasoo dhan markaa ma noqonaya rikaas wuxuu noqonayaa yani wuxuu noqonaya luqatuu noqonaya luqataduna axkaam gaaray leedahay way ka mid tahay markaasi qofku inuusan mulkinayn markiibe inay yani la baafinayo iyadoo marka ashyaada la helay ay kala duwan yihiin وفي حديث أبي هريرة مرفوعا وعكسنا وفي الركاز الخمس والخمس خمس في الركاز هذا مبتدي خبر ويان الخمس ومبتدي مؤخر وي في الركاز خبر كسهر مريوي وفي الركاز بكسنا الركاز كي مالك قالوا أي عسان الله هلي الخمس خمس شن ميلود ميل بالله بحنايا حال كاس لهلي مركاس لهلي بالله بحنايا متفق عليه حديث إمام البخاري مسلم أيا صوصاري باب زكاة الفطر وحباب يهي زكدي لو رجع زكاة الفطر عن عمر عن ابن عمر رضي الله عنهما قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك وحو واجبيي زكاة الفطر ساعا بواجبيي من تمر أه أو ساعا من شعير أما وحو واجبيي ساع شعير أه وحو واجبي على العبد أدونكي والحر قفك حرتها والذكر كيلب والأنثى يكيلد والصغير كي يرائي والكبير كي وينا من المسلمين أه وأمر بها رسولك وحو أمرين أن تؤدى إن لبحيه قبل خروج الناس يعني قبل خروج الناس كنت سأبحن إلى الصلاة الصلاة ده متفق عليه ألقى شيخ وحو يعني باويستي باب زكاة الفطر يعني فطره يعني وحويان اسم مصدر ومن أفطر إفطار الفطر واسم مصدر وي زكاة الفطر مركو حويان يعني وزكدي لو نسبيه افرك لو نسبيه وي ومن اضافه الشيء الى سببه وهي علماء يراهدان يعني زكدا ما كانسداي افركا كانسداي marka zakaatul fitri waa min idaafati shay ila sababihi wixii keensaday baa loo idaafeeyey marka afurkaas la afuro ramadaan laga afuray soonkii la soomayey ayay markaa ku waajibtay xagga sharciga waa sadaqatu can albadan waa sadaqo iyo zako laga bixin badanka laga bixinayo sadaqo laga bixinayo badanka xikmada loo jideeyey yani markaasi waxa weeyaan sida nebigu inoo sheegay sal allahu alay wasalam tucmatan lilmasaakiin wa tuhratan lisaa'im min allaqwi waalrafath xikmadda loo jideeyey waa labadaas weeye labada xadisku inoo sheegay in qofkaasi dunuubtii iyo wixii ka dhacay intuu soomanaa in lagaga tahiro tuhratan lisaa'im laqwigii iyo rafadkii ilaa qofku intuu sooman yahay ka marnaan mayo qofkii inay wax ka dhacaan oo wax uu ku dhaco khalad ah khaladkii iyo xumaantii ka dhacday baa lagaga nadiifinayaa waa uhura midda labaad ucmata limasaakiin masaakiintii baa markaas lagu quudinaya masaakiintii yani muslimiinta marka la siiyo yani dadka muslimiinta markay siiyaan zakadii zakaatulfitrigii yani maalintaasi waxay ka maarmayaan dadka inay wax weydiistaan oy meelaha socdaan dadka wax weydiistaan ayay ka maarmayaan waxaa la doonaya maalintaas in la wada farxaa la doonayaa anigii iyo faqiirkiiba in la wada farxo oo farxaddu ay noqoto shaamil ayaa la doonaya marka sidaas yani xikmadda loo jiday saasay noqonaysaa xukunkeedu waa sida xadiisku inoo sheegay waa arad oo waajib weeye waa farad oo waajib waxayna ku waajibaysaa markaasi ciddii heli karta habeenka ciidda iyo maalinta ciidda wax uu cuno wax ka dheeraada qofkii haysta waajib bay ku noqonaysaa habeenka ciidda iyo maalinta ciidda wax uu cuno wax ka dheeraada qof kastaoo haysta markaasi way ku waajibaysaa inuu bixiyo yan zakaatulfitrigii xadiisku marka wuxuu inoo sheegay yani waxaa la bixinaya waa saac yani saacu waa arbacatu amdaad afar mud weeye mudkuna waa qof gacmihiisu dhexdhexaad ay yihiin inuu hal mar saa u qaado labada gacmoodoo saa u buuxaa ayaa mud la yidhaahdaa qof gacmihiisu aysan aad u weynayn aadna u yaryarayn gacmihiisu dhexdhexaad ay yihiin hal mar oo sa u qaado gacmahu buuxa ayaa mud la yidhaahdaa marka haddii marka loo bedelo yani waxa hadda la helay oo ashyaadan maalan wax lagu beegbeego waxay culimmadu yidhahdeen waa laba kiilo iyo rubuc qaar ka badiyo ilaa laba kiilo saddex kiilo yarina way jiraan culimmada mucaasiriinta ah marka la kiileeyo yani saddex kiilo qaar gaarsiina way jiraan laba kiilo iyo rubuc buu noqonayaa marka waxay culimadu isku yihahdaan laba kiilo iyo bar qofku inu iska bixiyo ayaa u fiican laba kiilo iyo bar hadduu qofku bixiyo yani yakfi insha allah ayib marka saacu haddii markaasi sida taqdiirka loo sheegay gacmaha lagu qadarana waa afar mud waa afar gacmood weeyo gacmuhu ay buuxbuuxaan haddii markaasi kiilo ahaan lagu qadarana saasuu noqonayaa waxaa la bixinayaa timir baa la bixinayaa ama saac baa la bixinayaa shaciir ah saac timiraa la bixinaya ama saac shaciira waxaa laga bixinaya waajib ku tahay addoonkii iyo yani qofkii xorta ahaa raggii iyo dumarkii ilmihii yaraa qofkii weynaa oo muslimiinta ah min almuslimiin waxaa laga fahmayaa gaaladii ku waajibi mayso waayo ka asixi maysaba waa gaal gaalnimadaa u diidan soo waadix maaha ilah wuxuu inoo sheegay wamaa manacahum an tuqbala minhum nafaqaatuhum ilaa anahum kafaruu billahi warasuulih kafaruu billahi wa birasuulih marka maadaama alle ay ku gaaloobeen kufrigaasa u diidan marka ka asixi mayo oo waa inuu soo islaama baa shardigu yahay waana lagu ciqaabaya marka la cadaabayo waxyaala lagu cadaabay waxaa ka mid ah sekadii uu bixinaya inuu ka tegey maa salakakum fii saqar qaaluu lam nakun min almusalliin walam nakun nuطcimu almiskiin wa kunaa nakhuudu maca alkhaa'idiin ayib waxaa la bixinayaa in la bixiyo intaan loo bixin yani dadku aysan aadin salaada ayaa la bixinayaa can ibni cumar radi allahu canhuma qaala farada rasuulu اllahi sal اllahu alيه wasalam nebigu wuxuu waajibiyey zakaata alfitri ayuu waajibiyey saacan buu waajibiyey min tamrin aw saacan min shaciir yani saac heed ah cala alcabdi baa lagu waajibiyey walxuri yani ninkii qofka xorta ahaa wadakari kiilab iyo walunha tii dhadig dumarkii wsagiiri ilmihii yaraa iyo walkabiiri kii weynaa oo min almuslimiin ah wa amara biha wuxuu amray an tu'addaa in la bixiyo qabla khuruuji الnaasi dadku intaysan u bixin ila salaati salaada muttafaqu calayh wayajibu linafsihi qofku naftiisay ku waajibaysaa iyo waliman talzamuhu mu'natuhu cidda ay ku laazimayso mu'nadooda iyo nafaqadooda inuu nafaqeeyo ayib idaa kaana faadilan yani hadduu yahay mid ka dheeraad ah waxa uu hayo can quuti yowmihi quudka maalintaas uu quudanayo iyo walaylatihi habeenkiisa waxaa waajibaya saacun saac oo min tamrin ah aw shaciirin shaciir ah aw aqiطin caano markaasi fadhiyo ah aw zabiibin zabiib ah aw burin bur ah wuxuu inoo sheegayaa yani sheekhu inay ku waajibayso qof kastaba naftiisa inuu ka bixiyo naftiisa inuu ka bixiyo inay markaasi waajib ku tahay ayib waxay kaloo ku waajibaysaa ciddii markaasi uu nafaqayn jiray nebigu sal allahu alay wasalam yani xadidka imaam muslim uu wariyey abu hurayrana laga wariyey wuxuu nebigu inoo sheegay sal allahu alay wasalam laysa fi lcabdi sadaqat ila sadaqat alfitri yani addoonkii sadaqo yani lagu yeelan mayo ilaa sadaqat lfitriga mooyaane sadaqat lfitrigii yani markaasi ciddii nafaqaynaysay baa ka bixinaysa marka ciddii lahayd addoonka ayaa ka bixinaysaa caruurtiisii iyo zawjadiisii yani yani wuu ka bixinayaa xadiid baa ku soo arooray yani tilmaamaya aduu zakaata alfitri caman tamuunuun zakada ka bixiya cidda markaas zakaatulfitriga ka bixiya cidda idinku aad masruuftaan oo wax siisaan zakada ka bixiya laakiin culamo badan xadiidkaasi way daciifinayaan culamo badan xadiidkaasi way daciifinayaan waxay lehan wa xadiis daciifa weeyaan ayb marka yani waxa weeyaan qofkii way ku waajibaysaa naftiisa iyo ciddii markaasi uu nafaqaynayey goormay ku waajibaysaa ida kaana faadilan can quuti yowmihi wa laylatihi waxa uu hayo waa haddii dheeraad uu ka ka badan yahay yani yoomkiisa maalinta ciidda iyo habeenka ciidda wax ka dheeraada hadduu hayo weeyaan waxaa ku waajibaya oo markaasi laga doonayo waxa weeyaan saac timir ah ama shaciir ah ama aqid ah aqidku caano la fadhiisiiyo weeyaan caano fadhiyo weeyaanoo markaasi loogu talagalay yani in la isticmaalo wallabanu yuطbakhu uma yujafaf waa caano inta la kariyo markii la kariyo kadib ayaa markaasi la engejinaya caana marka adag ba fadhiyay noqonayaan calabaha yani way isticmaalaan marka caanahaas way aqidku zabiibkan waa la garanaya waa cinabka markuu yani adkaado ayaa zabiib ayuu noqdaa markuu yahay caadiga oo qoyan yahay cinab baa la yidhaahdaa markuu laakiin adkaado yani zabiib baa loo yaqaanaa wuxuu bixinayaa markaasi wuxuu bixinaya oo kale oo bannaan inuu bixiyo bur waxaa kaloo bannaan culimmadu yidhaahdaan yani hadal baa ka dhiman sheekh wuxuu yidhi wlafdalu fiiha alanfacu sax wey wlafdalu fiiha alanfacu intaa la soo sheegay midka fadliga badani alanfacu wey midka nafciga badan kan yani u nafciga badan yani fuqarada iyo masaakiinta ayaa la bixinayaa oo xadiidka yani abi saciidin alkhudri radia allahu canhu wuxuu yidhi kuna nukhriju fii cahdi nabiyi sal a fi cahdi rasuuli اllaahi sal اla alay slam ywma alfitri saacan min طacaam وقال أبو سعيد رضي الله عنه وكان طعاaمنا الشhعيiر والزبيب والأقط والتمر waaanu n maalinta فطرga waxaan bixin jirnay saac طacاam ah طacاamkayagu wuxuu ahaa oo annaga markaa طacاam noo ahaa شhaعiirta iyo زabiibka iyo أقidka iyo tamarka waxaa kaloo banaan marka in la bixiyo ni wixii markaasi beledkaasi quutulghaalib u ah waa banaantah in la bixiyo waa banaan tahay in la bixiyo markaasi waa ku asaxaysaa sheekhu marka wuxuu yidhi walaa yaxilu taakhiiruha ma bannaana in laga dibdhigo can yowmi اlciid maalinta ciidda in laga dibdhigo ma bannaana waqad faradahaa rasuulu اllaahi sal اllahu alيه wasalam rasuulku wuxuu u waajibiyey duhrata liلsaa'imi in markaa lagaga tahiro qofkii soomanaa min allagwi hadalxumadii iyo warafathi rafadkii ayib wa طucmata lilmasaakiin masaakiinta in lagu quudiyo man addaaha qofka guto oo bixiya qofka bixiya qabla salaati salaadda yani intaan la gelin ka hor fa hiya zakaatu maqbuula yani waa zako la aqbalay weeye waman addaaha qofka bixiya bacda salaati salaadda kadibna fa hiya sadaqatu min asadaqaat waa sadaqo ka mid a sadaqaadka rawaahu abu daawuud wabnu maajah xadiidka waxaa wariyay abu daawuud iyo ibnu maajah baa wariyey halkaa inuu joogo wallahu aclam